asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan caawa idiinayse waxaa ugu waaweyn dowladda soomaaliya ayaa mamnuucday in shakhsiyaadka baraha bulshada iyo warbaahinta rasmiga ahba ay ku gudbiyaan fariimaha ka yimaada al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo bulshada soomaaliyeed la wadaagay fariin ku saabsan bisha mawliida odayaasha iyo waxgaradka beesha uu kasoo jeeda askari lagu toogtay magaalada muqdisho oo sheegay inaysan weli maxkamaddu ku wareejin meydka wiilkooda xuska dhalashada nebigeena moxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ee bahayeeleh oo lagu qabtay mowlaca sheekha maxamed nuur ee muqdisho banaanbax lagu soo dhoweynayey bilashada bisha mawliidna waxaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kulan wacaano wanaagsan mar kale waa sideedda bisha tobanaad ee oktoobar laba kun iyo labaiyo labaatan warkii oo fidsan dowladda soomaaliya ayaa mamnuucday in shakhsiyaadka baraha bulshada iyo warbaahinta rasmiga ahba ay ku faafiyaan ama ku gudbiyaan fariimaha ka yimaada dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab maryan ladan xuseen ayaa ka waramaysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo shir jaraa-id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa ka warbixiya howlgallada ka socda gobolada dalka ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab wasiirka ayaa ujeedka shirkiisa jaraa-id ku sheegay go-aamo ay soo saartay dowladda federaalk soomaaliya go-aamadaasi ayuu sheegay inay la xidhiiraan inay dowladdu joojisay cid kasta oo taakulaysa ama lacagaha siinaysa al-shabaab waxa uu kaloo sheegay in la mamnuucay bara kasta oo lagu faafiyo fariimaha iyo wararka la xidhiira al-shabaab ciddii lagu arkana iyadoo faafinaysa ee tallaabo sharciya ka qaadi doonto dowladdu islamarkaana u yahay dembiile wasiirka ayaa intaa raaciyey in ay dowladdu joojisay ku dhowaad konton bara bulsho islamarkaana ay hawada ka saartay oo lagu faafin jiray wararka la xidhiira al-shabaab shirkana jaraa'idee maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelintaa ama cabsigelintaa in la faafiyo sidaas daraaddeed dowladda soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nuuc kastoo ay yihiin go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dowladdu u gaartay qaybo ka midoo ay fuleen qaybana ay dhimmanaayeen sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldembiyeed nuuc kasta oo la xidhiirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in farriintooda la gudbiyo haddaba dowladdu iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeeda ay gaartay waxa ay maalmihii lasoo dhaafa bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada ilaa hadda afartan iyo siddeeddii saace lasoo dhaafay waxaa la xidhay in ka badan afartan fadhi oo isugu jiray baro facebook iyo kuwa twitter ah waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xidho oo hawada laga saaro qaar ka mida ablikeeshinada ay argagixisadu isticmaalaan iyo sidoo kaleeto baraha kale ee bulshada ee ay isticmaalaan oo ay ku jiraan websaydyada iyo kuwa kaleeto oo iyagana aan rajaynayna insha allahu tacaala in la dhammaystiro marka taasi waa tillaabada ilaa hadda fushay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka soomaaliyeed oo aan ku wargelinno dad badan ayaa iyaga oo aan ogayn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsanayn waxaa dhex mara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan ogeysiinno dadkeenna sharafta badan nuuc kasta oo ay yihiin in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyey fikirkaas ay dowladda soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dembi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono qodobada muxuu ahaa dastuurka ee ah mas-uuliyadda dowladda ka saaran ilaalinta badqabka bulshadeeda iyo la dagaalanka faafinta fikirka xagjirka oo adduunyada oo dhan ka ah dembi adduunyada argagixisa soomaaliya keliya kama jirto meelo badanee dunida ka jirta si loo tabiyo ayaa jira waxaa jira wax qawaaniinta saxaafadda ee adduunyadu ay ogoshaha oo la tebin karo iyo waxaan la tebin karin wixii qawaaniinta iyo shuruucdu ay weriyaasha iyo saxafiyiinta u ogol yihiin waa ku dhiirigelinaynaa umana haysanno waddanka dagaalaa ka socda in dagaal socdo oo dagaalla dhaceen waa wax caadiya waa war waa la sheegi karaa wax laysku khilaafsan yaha maaha laakiin al-shabaab dad ay googoynayaan oo ay madaxa ka goynayaan in la faafiyo taasoon inta badan ka dhicin warbaahinta warbaahinteenna inta badan kama dhacdo rasmiga ah waxaan u jeednaa fariinteenna xooggeeda ay ku socotaa waxay tahay warbaahinta aan rasmiga ahayn ama baraha bulshada ayaan ka wadnaa sidaasoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafa waad arkayseen dad bini'aadam ah oo inta la dilay xitaa cawradoodii iyo madaxyadoodii oo go'an ay soo saareen waxaan ka hadlaynaa waa waxaan sharciga adduunka meelay uga qoran tahay jirin waxaa ka mid a qof hadlaya oo ku hanjabaya dad ayaan rabaa inaan dilo cod la soo duubay oo lagu sheegayo yani dad lagu sheegayo hebel iyo hebel iyo hebel aan rabaa inaan dilo yani waxyaabaha sidaasoo dhan waa isla naqaanaa marka waxaan rabaa cabduqaadir adiga iyo saaxiibadayba inaa ogaatiin waxa shuruucda ogoshahay waa ogolna waxaan ka hadlaynaa waxay tahay fariimaha argagaxgelinta ah ee aan qawaaniinta adduunku meelna ka ogolayn ee aan shuruucdeennu ogolayn ee lagu naaxinayo maaragtay muxuu ahaa argagixisada lagu kobcinayo taas ayaan ka hadlaynaa laakiin xorriyadda saxaafadda iyo dhowristeeda iyo fikirka hadalka iyo runsheegga intaba waa soo dhoweynayna maryaladana xuseen dalsan t v muqdisho
mahadsanid maryan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu bulshada soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan xuska dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo in xariis korkiisa ee bahayele madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in maalintan ay tahay maalin qiimo badan loona baahan yahay in qof walba uu qiimo gaara siiyo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ما أنت وحن دادك الصوماليات halkan usoo istaagay in aan ku bogaadiyo farxadda wanaagga ay xusuusta mudan ee ay leedahay maalintii rasuulkeena caleyh salaatu wasalaam ou dhashay mawliidkii waaye maanta hay-adaha dowladda o dhan waa la fasaxay qaanuunka dalkaanay kamid tahay maalinta mawliidka maalin fasax inay tahay public holiday waxaa afka qalaad lagu yiraahdo marka dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan kuwa shaqada fasaxa ka ah kuwa kaleba waa ugu hambalyaynaynaa waana ku bogaadinaynaa maantoo kalena waa maalin xusuus mudan farxad mudan maalintii uu dhashay rasuulkeena suubana caleyhi salaatu wasalaam waaye maanta waa maalinta ugu muhiimsan oo inaan isu soo xasuusana ay tahay akhlaaqiyaadkii dhaqankii suubanaa maxaanku irahda towjiihintii ummadda muslimiinta uu hayay diintii oo ilaahay kusoo dejiyey rasuulkeena caleyhatu wasalaam qur-aanka kariimka ahay iyo rasuulka intuu joogay hogaankiisii suubanaa iyo siduu dadku inaan xusno ka sheekeyno ka hadalno isxasuusino maalin mudan waay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam muddadii uu ummadda uu noolaa ee adduunyada uu joogay maalintii maxaanku irahday waxyiga ugu horeeyay uu soo degay qaarulxira ilaa maalintii uu dhimanayo ayaddii ugu dambeysay oo qur-aanka ay kusoo degaysay inta u dhaxaysay dhaqankiisi siduu ahay inaan intaan aqrino inta taqaano aqrisa in ummadda ay u sheegto ku daysanno daba kacno
odayaasha iyo waxgaradka beesha uu kasoo jeeda askari shalay lagu toogtay magaalada muqdisho kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sheegtay inay ku heshay dilka askari waa sargaal ka tirsanaa ciidanka dowladda ayaa sheegay in meydka wiilkooda weli aan lagu wareejin faadimo cabduqaadir ayaa faahfaahintanna inoo haysa toddobada bishan oktoobar aan ku guda jirnay sanadka labada kun labaatan iyo labada oo ay ku beegneyd maalnimadii shalay waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dil toogasho ay ku fulisay xidigle xoogga dalka cabdinaasir daa'uud sheekh xasan kadib qisaastii marxuum dhamme cabdi maxamed hurdaaye oo ahaa taliyihii ururka konton iyo sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale horeba ay u shaacisay maxkamadda ciidamada qalabka sida toogashadaasi ayaa ka dhacday xerada jenaraal gordon ee ciidanka xoogga dalka balse arrintan ayaa noqotay mid dood badan dhalisay haddaba ehelka uu ka dhashay xidigle xoogga dalka cabdinaasir daawud sheekh xasan arrintaasi waxay ku tilmaameen mid sharci darro ah kadib shir jaraa-idu ay ku qabteen maanta magaalada caasimada ee muqdisho sidoo kale waxa ay tilmaameen inay aada u dhaliilsan yihiin kana xun yihiin qaabka toogashada loo fuliyey ayna kasoo horjeedaan arrintaasi qaar ka mid ah ehelka oo hadlay ayaa yiri sida tan warkii dambe in ninkii la wado la geeyo maxay ahayd maxkamadda ciidamada oo meel lagu saaray aanan ogeyn ahladii oo marxuumkii dhintay hore ahladiisa loo yeero ehelkii cabdinaasir daa-uudna aan loo yeerin maxkamad la saaray bilaa rafcaan ah ninkaas waxuu xaq u leeyahay markii maxkamadda la saaro soddon maalmood oo uu leeyahay xaq inuu xirnaado lagu xidho xabsiga dhexe markaa loo yeehi ahelidiisa lala dardaarmo markii la dardaarmo ka bacdi markii laisku afgartay inay ninkan qasqaasti laga fuliyo aan qasqaasba diidanin dad sharci ku dhashaana sharcina ogol qasqaasta waa waa xaq ninkaas in xaqa laga gudo aniga diidi mayno laakiin ehelka ehel ahaan noogulama yeerin maxkamaddii noogulama yeerin dilistiisa noogulama yeerin meel lagu duugi ma naqaan ninkaas waa in horta markuu dhinto oo marxuun yahay in ehelidiisa loo yeero oo ay u ogaadaan laakiin ninka waa la soo qabtay maxkamadaa la geeyey sharcigaa la marsiiyey maxkamaddii meeshii dadka lagu saaray dadka loo ehelka looma yeerin haddana shalay shaatigiisii baa indhaha loogu duubad ku arkaysa musawirada iyo qabrigiisii baan aragnay ummadda soomaaliyeed cuqubooyinka dhacaaya waxaa ka mid ah dadku markii la dilo qof marxuun unoo la dilo waajib ayaa dadkaas fuulaayo haddaba ha dhegaystaan cudub ha dhegaysato ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxuu xisaabtumi doonaa qof walba marka la dilo dembigii ou galay ilaahay baa kula xisaabtamaayo annaga geeda lusro iskalbus dadka la geeya halkaas dadka lagu- lagu toogtaa dadka waa yaqaaniin gaarshiraa la geeyaa ninkaas haddaad maanta intaad soo qabateen aad dili lahadeen intaa usma imaanaheen arrinkaas arrin soomaaliya ka dhacay ma aha waxaan ugu fidhnaa walaalaheen meydkiisi inaan haddii ay intaas sameeyeenna jawaabaan ka rabnaa hadday samayninna meydki weli waa qonyaha noola soo saaro qabtaa maxaa lagaa qabaa in la yidhaah maxaa ma- loo su'aala ayaan xaq u leenahay waa noola diiday maxkamad lama saarin gurigaa maxkamad lagu saaray maxkamad lagu- guri- gurigaa maxkamad lagu saaray waxaan arki jirnay maxkamadda markay qofka xukunta oo askari uu yahay in la geeya ilaahay kuma daraadee iskool buluusi la geeya lagu toogta ay ka soo qayb galaan labada dhinacba raalli layskaga noqda dileen ee maaligeen aqoonin nolol sheegen nagana wargelin oo system dawladeed mataqaanaa in lagu xukumay aan nolol sheegen system dawlad waxaan naqaanaa waxa weeye meel meel loo maro leh iskoola bulisaan kusugaa aniga in wiilka wiilka lagu tago aniga aan goobjoog ah aarkiis goobjoog yahay sida markii hadda meedii aan ka aragnay wiilka markii mataa waalidada libataaliye wiilka marxuun hurday allaha u naxariisto aabihiis waa loo yeeray weelkiis waa loo yeeray maxaa diiday in aniga lii yeero
xaqa isu- yahay waa la og yahay ilaahay dartiisa in la fiiriyo ummadda xaq soorin ummadda la liidin xaqa siduu yahay wax lagu fuliyo hal inuu ehelka oo cabdinaasir daa'uud sheekh xasan ma joogin meesha ciddi kalena waa la wacay marxuunka dhintay kalena allah u naxariisto wiilkeena dhintayna allah u naxariisto wiilkeena aniga meydkiisa inaa kabiisa lagu duugi in la karfanay in sharciga la marsiiyey ma naqaano meel ugu duun yahayna ma naqaano gabagabada kulankan ay maanta ka yeesheen arrintaasi waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed dhowr qodob ka koobnaa
waxaan dowladda soomaaliya ka codsanaynaa in naloo caddeeyo sida loo fuliyo xukunka iyo sababta mid iyo sababta meydka loogu wargelin waayey waalidka marxuumka annagoo ogsoon in aan la dhaqin la karfanin laguna oogin salaada janaasada kaasoo ahaa xurmadii ay diintu siisay cadaaladdu wa- cadaalad waa wax loo wada baahan yahay balse waxa ay su-aal ka taagan tahay cadaaladda lagu fuliyey cabdinaasir maxaa loogu waayey in ehelkiisa ay helaan si ay goobjoog u noqdaan qisaasta iyo nidaamkeeda baaq waxaan baaq u diraynaa dhammaan cid kasta oo dan qaran u taagan si ay kiiska nal- noola baaraan si loo ogaado kutak- ku-takrifalka awoodeed ee nalo- naloogu sameeyey haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan rabnaa sababta uu qaladkaas iyo sharci- sharcigaas baalmarsan uu raalli ugu noqday islamarkaana uu siixay warqadda ogolaanshaha dilka allah u naxariistee marxuum cabdinaasir daa'uud faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
nabigeena moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ee bahayale ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida uu ku waramayo maxamed cabdiraxmaan maalin
الله وما محمد نور قال يا نبي ويا رسول الله يا مشافعي يا رسول الله جل بالولا هو
waa xuska dhalashada nabigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee lagu xusayo mawlaca sheekh maxamed nuur macalin luqmaan ee degmada dharkiinley ee gobolka banaadir boqolaal shacab ah ayaa isugu soo baxay mawlaca weyn ee sheekh maxamed nuur macalin luqmaan isku soo baxan oo ay kasoo qayb galeen mashaariikh kala duwan oo ka kala yimid gudaha soomaaliya si ay u weerayaan xuska dhalashada nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa mashaayikhda waxaa ka mid ahaa shariif cabdiraxmaan shariif maxamed almarki sheekh shanyaalow sheekh maxamed nuur macali luqmaan iyo mashaa'ikh kale waxaa mawlaca jameecada sheekh maxamed nuur macali luqmaan lagu qabtay banaanbax weyn oo ay dhigeen xerta mawlaca sheekh maxamed nuur macali luqmaan لو يا النبي سلام عليك يا الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
waxaa ugu horey munaasabadda lagu xusayay dhalashada suubanaheena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa hadlee ka hadlay sheekh shinyaalow sheekh maxamed nuur macali luqmaan qofka dee muslim oo maaragtay ku farxay rasuulka calayhi salatu wasalam dhalashadiisa asagoo rasuulnimo u aaminsan asagoo khayru khalqillah inuu aaminsan asagoo xabiibullaahi inuu yahay maaragtay ictiqaadsan kaas maxaa jadiis maaba la koobi karaba sida ibnuljawsi uu leeyahay waxaa waay maaragtay een een maaragtay ma- mawlidka nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi man camila man camila almawlid kaana amaana lahu fi dalika في ذلك العام وبشرى عاجلها بين بنين المرام ورساسو كلا ابن الجوزي لغا سو راسينا وليهي معناها معناتي مولد النبي عليه الصلاه والسلام يعني انه يهي امانه سمينت لا سمين معناها امان لو هلايو انه معناتي بشاره ودقدق ويهي مركا ان شاء الله ان waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oo maaragtay inuu anaga ammaan nagu siiyo ee khayr badan oo dhan nagu siiyo muslimiinta meel kastoo joogaan insha allahu waxaan ugu hambalaynaynaa maaragtay maalintaa qiimaha badan oo maaragtay sharafta badan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa insha allahu muslimiinta meel kastoo joogaan ilaahay culays kugu qaado kelimadooda ilaahay ku mideeyo sidoo kale goobta waxaa ka hadlay mashaa'ikh kala duwan oo ku dheeraaday siirada nebiga iyo waxyaabihii uu ku sifoobay jaanib ummaddan faa'iido u ah waa jaanib ummaddan horumar u ah adigana ummaddiiaad ka mid tahay isku day inaad ka qayb qaadatid xuduurka jalasaadka noocan oo kalentooda iyo imaanshadooda inaad adigoo qalban waqaalaban ku socda aad timaadid maxaa yeelay waxa wax laga xidhiiro ama laga liibaano ama qofku uu horumar ka gaaro waa qalbiga iyo ictiqaadka idilfataa xasba ictiqaadihi rufic wa kullu man lam yactaqid lam yantafic aa lyidhi qofku hadduusan ictiqaad leyn waxa qiimahu leeyahay lama arko meesha waxa lagu xusaayo wax dhowma ah waa ashrafu khalqillaahi waay waa ninka nabiyullaahi moxamed sal allahu alayh wasalama waa qofka uu ku sifeeyey ilaaha macbuudka ah ee yaqaano inuu yahay xariisun calaykum weynayntii xafladdii lagu weynaynaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo qayb galay culamo waaweynaa ka soo qayb gashay sida aad maqlayseenba shariif cabdiraxmaan sheekheenna weyn iyo culamo waaweyn sida abshakhshiyaalow iyo culamo kaloo fara badan saa darteed marka meeshaas waxaa ka dhacday waxyaalo waaweynaa ka dhaceen dikri iyo qur- iyo muxuu ahaay wacdi khayraad fara badanaa meesha ka dhacday gunaanadkii waxaa madasha ka hadlay shariif cabdiraxmaan shariif maxamed almarki nabigaan markaa nicmo ilaahayna siiye waay alraxmatu lmuhdaa wanicmatu lmusdaa waay oo raxmo noo soo hadiyey iyo nicmo oo ilaahayna siiye waay marka waxaa waye rasuulkan xadiis wuxuu ku yidhi man asdaa ilaykum macruufan fakaafi'uuhu ninka xisaan idin suubiya abaalmarin u suubiya fain fain lam tajiduu ma tukaafi'uuna bihi fadcuu lahu abaalmarin haddaad uu helayin wuxuu abaalmar ugu suubisin ha loo duceeyey nabiga marka waxaa waye abaalkiisa lama gudi karo gudahana qartan aanan dhegeysanaysaa warka caalamka oo idinkaga imaanaya reediyo dalsan muqdisho soomaaliya xilligan waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel